بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح, مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وحي المؤلف ومن أظنك وقل وحات هذا yatajalaa wuu muuqan allahu alle lilkhalqi makhluuqa ayuu u muuqanaya jahratan si iska cad kamaa sida albadru dayaxa afar-iyo tobnaadkaaba laa yakfaa uuna u qarsoomayni sidaasi la mid wa rabbuka rabbigaana awdaxu midkii cadaan badan wa oo dayaxa afariyo tobnaadka ka cadaan badan walaysa mana uusan ahaanin allah subxaanahu watacaala bimawluudin mid la dhalay walaysa mana uusan ahaanin biwaalidin mid wax dhalay walaysa ma ahaanin lahu alle shibhun mid u eg ama la mid ah tacaalaa wuu kor ahaaday tacaalaa waxaa kor ahaaday almusabbaxu allaha la nasaho allaha ceeb oo dhan laga nasaho waqad yunkiru inuu diidaa dhici karta ama waqad yunkiru xaqiiqe wuu diidaa aljahmiyu midka jahmi loo aaneeyey ee dariiqadiisa raacsani haadaa kan wuu inkiraa oo macnaha aragtida ilaahay wa cindanaa agtanadana haddaan ahlu sunno nahay xadiidun baa ahaaday xadiidkaasoo musarixun caddaynaya bimisdaaqi maa shay rumayntii qulnaa aan nidhi warkaan sheegnay xadiid cad oo rumaynaya ayaa agtanada ah rawaahu waxaa wariyey xadiidkaas jariirun jariir bin cabdilaahi baa wariyey can maqaali muxammadin muxamed odhaahdiis xaggeeduu ka wariyey faqul waxaa dhahdaa marka mithla maa qad qaala kii uu nebi maxamed yidhi mid la mida dheh fii daaka arrinkaa dhexdiisa tanjaxu waad liibaanaysaa afartaa bayd wuxuu kaga hadlay mas'alada loo yaqaano ru'yat اllahi tabaaraka wa tacaala fi اlaakhira ilaahay subxaana wa tacaala aragtidiisa in aakhare lagu arkayo ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala in aakhare lagu arkayo oo dadka mu'miniintii ay arkayaan waa mas'alo ka mida min masaa'il alcaqiida masaa-isha ugu waaweyn bay ka mid tahay waxaana ku tusay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla alay slam iyo ijmaaci salafka intuba way isku raaceen kitaabka qur-aanka maalan waxaa ka mid ah aayaadka ku tusaya ilaahay subxana wa tacaala in la arki doono mu'miniintu arkayaan aayado dhowr ah oo ay ka mid tahay aayadda qur-aanka wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira maalinta qiyaamada wejiyada qaarkood way dhalaalayaan rabbigeedna way fiirinaysaa yani waa wujuuhda dadka ahluliimaanka wey way dhalaalayaan barwaaqada iyo nicmada ay haystaan darteed bay la dhalaalayaan midda labaadna rabbigeed bay fiirinaysaa subxana wa tacaala ilaa rabbiha naadira waa fiirada wey ayib ayadda salafku ridwaan ullaahi calayhim waxay ku fasireen inay tahay aragtida ilaahay iyo daawashadiisa maalinta qiyaamada ay dadka mu'miniintii daawan doonaan waxaa ka mid ah aayadaha iyaguna macnaha faa'iideynaya liladiina axsanu lxusna wa ziyaada dadka wanaagga sameeyey waxay leeyihiin janno iyo ziyaado ziyaadadaa waxay ku fasireen nabigu wuxuu ku fasiray sal ly wasalam inay tahay annadaru ilaa wajhihi tabaaraka watacaala ilahay wejigiisoo la fiiriyo jannada gelitaankeeda yaa wax ka siyaasan maxaa ka siyaasan inay ilaahay daawadaan rasuulkaa ku fasiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh kadalika saxaabadiiyo taabiciintuna sidaasay ku fasiran iyagu waxaa ku tusaysa sidoo kaleeto suurat lmutafifiin alla subxaana wa tacaala waa kagaalada markuu sheegayey kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood maalinka qiyaamada gaalada waa laga xijaabaya alimaamu shaafici caleyh raxmat ullahi wuxuu yidhi haddii rabbiba uu iska xijaabay iska xijaabidda uu iska xijaabayna uu ciqaab uga dhigay waxaa laga fahmayaa inuu mu'miniinta istuso istusida uu istusayana inuu barwaaqo iyo nicmo uu uga dhigayo saasaa laga fahmayaa bui ficlan waa saas wey macnaha macnaha kuwana inuu iska qariyo waa ciqaab looga dhigay kuwana inuu istusaa nicmo looga dhigaya marka aayado fara badan oo macnahaasaa kutusaya oo qur-aanka ka mid a in ilaahay subxaana wa tacaala yani aakhiro la arkayo axaadiista nabiga sal lay slam xadiista kusoo aroortay waa xadiis mutawaatir ah hal xadiis buu ka sheegay imaamku waana xadiidka bukhaariy muslim ay soo saareen min xadiidi jariir ibni cabdillahi albajali wuxuu leeyahay nabigaan la fadhinay sal lay wasalam markaasuu nabigu dayaxa fiiriyey annagoo la fadhina habeenkuna waa habeen dayaxu afariyo tobnaad uu yahay leylat lbadri waa habeenka dayaxu iftiinkiisu ugu dhamaystiran yahay markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay waslam amaa inakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan bu nabig sal ly slam kamaa tarawna hada alqamara leylat albadri sidaad dayaxan u aragtaan oo habeenkuu dhammaystirnaa jooga sidaas si lamidaad rabbigiin u arki doontaan subxana wa tacaala laa tudaamuuna fii ru'yatihi ilaahay aragiisana isku cidhiidhyi maysaan yani waxa weeyaan sida xadiiskan uu sheegayo qorax aan daruuri ka sokaynin iyo dayax aan daruuri ka sokaynin sida aad u arkaysoo kaleeto sidaas si lamidaad rabbigiin u arkaysaan subxana wa tacaala idinkoon isku dhigin isku cidhiidhyin nin walba meeshiisa uu jooguu ka arkaya oo ka daawanaya macna xadiidkaas bukhaari muslim baa soo saaray axaadiid fara badan oo wuxuu ka mid yahay sheegaysa in mu'miniintu aakhare rabbi ay arki doonaan subxana wa tacaala axaadiistaasi waa axaadiis mutawaatir ah inay mutawaatir tahayna culimmada xadiidku way sheegeen alimaam alaajuri culimadii dambe sida maalan waxa weeyaan sheikh islam ibni taymiya alimaam aldahabi xaafid ibn xajar ibn kathiir shawkani dhammaantood culimadaasi iyo keyrkoodba ibnulqayim waxay sheegeen axaadiista kusoo aroortay ilaahay subxaana wa tacaala aragiisa aakhara in la arkayo inay gaadhayso axaadiista mutawaatirka ah mutawaatirka waxaa la yidhahdaa waa nooc ka mid a axaadiista oo darajada ugu sarraysay xadiisku xagga xoogga ka gaadha awoodda iyo xoogga uu ka gaadho waxa uu sheegay ibnulqayim caleyh raxmatullah kitaabkiisa yani ruux ilaa soddon saxaabi buu gaadhsiiyey oo laga wariyey soddon saxaabi saxiixeynka keliya waxaa ku jira ilaa dhowr iyo toban saxaabi oo wariyey axaadiisu ru'ya masale marka meel adag ku xidhan way qur-aankiina ku tusay axaadiistii nabiguna ay kutusay salawatu rabbi waslamu caleyh salafkuna ay ku ijmaaceen saxaabadii iyo aimadii dhammaantood isku raaceen inay mas'alo jirto tahay oo macnaha ilahay araggii subxana wa tacala aakhira in la arkayo sidaas way macnaha ayib masaladaasu marka imaamku uu awyaada kaga hadlaya aakhira la arkaya haddii la yidhi adduunka ilaahay lagu arki maayo subxana wa tacala adduunka intaad joogto ma arki karno sababtu waxa weeye qaab dhismeedkeenna jirkeenna u dhisan yahay u abuurannahay adduunka markaan joogno ma xamili karno ilaahay araggiisa subxana wa tacaala abuurka dambe ee dib laysu abuuri doono baa ilaahay wuxuu u abuurayaa addoommada mu'miniinta qaabay xamili karaan inay rabbi daawadaan subxana wa tacaala amaa adduunyada qaabkaan u abuurannahay ma xamili karno ilaahay araggiisa subxana wa tacala saas daraaddeed nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu rabbigii weydiisto o yidhi arinii andur ilayka allow iskay tus aan ku arkee tus aan ku arkee wuu codsaday rabbi wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala lan taraanii iyo arki maysa ima arki kartid baa leen walaakin undur ila aljabal buurtaa fiiri baa leen fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii buurtaasi hadday meesheeda sii taagnaato kusii sugnaato waad arki doontaa buur falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa rabbi subxaana wa tacaala markuu buurtii isu muujiyey buurtii iyadoo dhanba waxay noqotay burbur hal mar bay shiilantay biqsi gudahood xadiista nabiga waxaa ku sugan inuu qadar aada u yar rabbi subxaanahu wa tacaala uu buurta isu muujiyey bimujarad ay aragtay ayadii oo dhan ba dhulkay gashayba waxay noqotay burbur bay noqotay markaasaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam waaba suuxayba mashhadka markuu arkay buurtusay noqotay waaba suuxayba falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu daka waqara muusa saciqa falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka wa ana awal muminiin mise awal muslim beh wa ana awal mumin beh macnaha wax weeyaan markiiba nabi muuse calayhi salaam waa suuxay kadibna dib buu kasoo miirsaday ilahu waa ka noqday aayaddu marka waxay kutusaysaa makhluuqan korka dhulka korkiisa jooga ma xamili karo ilaahay tajalligiisa hadday buurtiiba xamili kari weyday ma bini aadan baa xamili kara bini aadan ma xamili karayo saas dareed nabiyullaahi muuse calayhi salaam buurtaa lagu tusaalay buurtoo makhluuqa adayga badana baa tusaale lagu siiyey ma xamili kartid baa yidhi muusow adduunka marka lama arki karo saas daraaddeed baa nabigeenu sal lay slam wuxuu yihi waxaad ogaataan lan taraw rabbakum xataa tamuutuu buu nabig sal l xadidka fi saxi muslim ilaa aad ka dhimataan rabbigiin arki maysaan waxay ka doodaan mas'ale ah rasuulku sal lay wasalam habeenkii la dheelmay rabbigii ma arkay habeenkii leylat lmicraaj walisraa ee toddobada sano korkooda loo sii qaaday habeenkaa nabigu ma soo arkay rabbigii mise ma soo arkay mas'aladaasay salafku ka doodeen oo masaa-ishii la isku qabsaday bay ka mid ahayd culimadii salafka qaar ka mida waxay sugan weliba saxaabada waxay leeyihiin wuu soo arkay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh qaarna waxay qabeen ma uusan arag oo caaisha hormuud u ahayd qolyahaas qaba inuusan nabigu habeenkaa nabiga arkin salawaat uusan rabbigii arkin subxana wa tacala sidaasaana xoog badan inuusan rabbigii arkin maxaa yeelay markii la weydiiyey kama fii saxiix muslim hal ra'ayta rabbaka markii la yidhi nabigu wuxuu yhi sal lay waslam nuuran anna araa buu nabi sal lay waslam ama nuurun anna araa waa nuur eh see baan u arkayaa buuri marka sida sawaabka ah sida xooga badan lakin masaladu cinda asaxaaba wa cinda salaf masale khilaafiya ah marka masaladaas waa masale khaasa nabigu rasuulku rasuulku rabbigii ma arkay habeenkaas waa masale si khaasay uga doodeen culimadii salafkii saxaabadu uga doodeen walow sidanba raajix ha ahaato laakiin masale laga murman waayo ayb amaa dadka kale inaynan rabbi arki karin ayagoo adduunka jooga waa mas'alo qaciya masale hadal u baahan maaha intaad adduunka joogto ma suroobi karto hal masaloo kale ka doodaan oo ku saabsan isla masaladaas oo ah yani ma ku riyoon karaa yaqdatan anoo soo jeeda rabbi inaadan arki karaynin waa masale meel taalowa laakiin anigoo hurda ma ku riyoon karaa masaladaas culimada salafka ridwaanullahi calayhim badankood waxay qabaan inay suuroobi karto in lagu riyoodo nebigaana ku riyooday sida xadiis yani waxa weyaan culimada qaarkood ay sugayaan ra'aytu rabbii fii axsani suura xadii suura xadiidka loo yaqaan xadiidkaas bay u daliishadaan oo waxay leeyihiin nebigu waa ku riyooday rabbigii subxaana wa tacaala hadduu rabbigii ku riyoodayna hayruhu waa ku riyoon karaa saas maana masalada riyada marka la yidhaahdo iyo aragtida oo tooska isku mid maaha sosma isku xakaamna maa isku midna maa marka tan hadda laga hadlayo ee macnaha uu hadalkan imaamku uu ka hadlayo ma aha aragtida adduunyadana maaha midda riyada ana maaha ee waxaa laga hadlayo waa aragtida aakharo aragtida aakharo in la arkayo waa masalo mutawaatira cinda ahlisunna waljamaca kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacuna waa ku tuseen saas way macnaha wuxuu ku yii marka waqul waxaad dhadaa sunnigiyow waxaad dhahdaayood ictiqaadisaa wey yatajallaa wuu muuqanayaa allahu alle lilkhalqi khalqiguu u muuqanaya khalqiga ayaa laga wadaa mu'miniinta waay khalqigoo dhan maa khalqigoo dhan maa maxaa yeelay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun khalqiga qaaruu iska xijaabayaa jira oo rabbi subxana wa tacaala aan yani aan istaahilin inay alla arkaan marka khalqiga waxaa laga wadaa waa waa macna waxa weyaan waa macno caama laakiin waxaa laga wadaa dad khaas oo waxaa laga wadaa mu'miniinta yatajalla allahu alla wuu u muuqanayaa lilkhalqi mu'miniinta ayuu u muuqanayaa jahratan si iska cad si iska muuqata oon shaki ku jirin oo xijaab ka sokaynin jahratan ba macnahaasa laga wadaa ciyaanan bay la macnata ciyaanan waxayna ku soo aroortay xadiid u wariyay ibn abi caasim fi sunna ayay ku soo aroortay lafdigaa ciyaanan ah si iska cad oo aan waxba u dhexaynin inkasta uu leeyahay sheekh albani caleyh raxmat ullah lafdigaasi waa shaad kitaabkiisa dilaalu janna oo uu ibn abi caasim ku tacliiq tacliiqaadka ku saaray sunankiisa sunadiisa ayuu wuxuu leeyahay lafdiga ciyaanan ah oo bimacnaa jahratan ay isku macno yihiin waa shaad bule bimacnaa waa daciif bule laakiin hayruhu oo albani culimo kaleeta baa waxay u heleen xadiidku shawaahid kaluu leeyahay lafdigaasi jahratan ama ciyaanan ah shawaahid kaluu leeyahay waxaana xaqiijiyey ninka la yidhaahdo abu isxaaq alxuweyni isxaaq alxuweyni ayaa macnaha waxa way dabagal ku sameeyey kadibna wuxuu helay turuq iyo shawaahid kale oo lafdigu leeyahay waa sugan yahay macnaha saas waqul yatajalla allahu alla waa isda waa muuqanayaa lilkhalqi wuu u muuqanayaa jahratan si iska cad kamaa sida albadru dayxuba laa yakfa uusan u qarsoonayn u qarsoonaynin albadri waxa weeye dayaxa markuu habeenka dhow dhamaystiraya joogo بدري واشن يتمناتك أفر يتمناتك يصدح يتمناتك ليالي المعنى واحد بدري واحد هبينك معنى أبوك مسترين كما سيدا البدر بيحب لا يخفى أوسا أقر صومين وحماشا إشارة يا حديثكي أي مهد الشيء اللي أو أها سيدا أيضا بيحا لما يسترن أيضا السبوع اليرين أوسا من كقر صومين ساسو كلام واركسان ربيك ساسو إشارة يا معنى حديثكي كسارة الساس وربك ربك أيا أوضح كعدام بدن sida dayaxaasi u muuqdo sida rabbiga arag loo arkayo muminiintu u arkayaan baa ka cadaan badan saas man yani dayax ama qorax midna in la tuso uma baahna waxba ayna kaa xigin nin kasta sooma arkayo sidaas si ka cadaan badan baad rabbiga u arkaysaa wa rabbuka awdaxu saasu ka wada wa rabbuka awdax ayib halkaa markuu mabdaa sugay mabdaa ilaahay aragtiisa subxaana wa tacaala markuu sugay ayaa meeshaa waxaa laga fahmi karayaa in uu ilaahay subxaana wa tacaala maadaama waa la arki karaa la yidhi dadka waxoogaa quluubtoodu jiran tahay falsafada iyo cilmulkalaamka iyo uu yaro wasakheeyey qalbigooda waxay ka fahmi karaan shayga haddii la arki karaba waa makhluuq sidaas daraaddeed ilaahay waa la arki karaa bimacnaa waxay ka dhalanaysaa waa jismi la arki karo jismina makhluuq baa iska leh tashbiih bay meeshii ka suuraysan karaan saas daraaddeed baa imaamku wuxuu noo daba dhigay walaysa bimawluudin walaysa biwaalidin waa la arki karaa sax waana in la arkaya laakiin macnaheedu maaha inuu makhluuqiisa la mid yahay aragtida isaga la arkayo araggiisa waa arag khaaliq la arkayo waa aragga makhluuquna waa arag makhluuq la arkayo waa isku sifaadna maaha isku qaabna ma ah sida daatadiisu uga gedisan tahay daatada makhluuqa bay sifaadkiisuna uga gedisan yahay sifaadka makhluuqa wax islaana maaha wuxu uhi walaysa ma ahaanin alle bimawluudin mid la dhalay ma ahaanin walaysa mala uusan ahaanin biwaalidin mid wax dhalayna ma aha isaguna meel lagama farcamin isagana lagama farcamin ayib walaysa mana uusan ahaanin lahu alle uma ahaanin shibhun mid la mid a ay shabiih wa shabiihu bimacnaa almathiil waalnadiir wa yacni isaga daatadiisa sidaan loo loogu ekayn baan sifaadkiisana loogu ekayn saas maana intaa wuxuu ku tilmaamayaa suuradda la yidhaahdo suurat اlikhlaas baa saddexdaa macnaba sheegtay sooma suurat اlikhlaas xadiid baa sugan gaaladu nabiga ay ku yidhahdeen sal lla alay wasalam rabbiga maxamedow bay yidhahdeen rabbiga aada caabudaysa dadka ugu yeedhayso cibaadadiisa abtirkiisa noo sheeg bay ku yidhahdeen xagee buu galaa ilan iyagu dhagaxyaan la sameeyo iyo wax isdhala iyo makhluuq bay caabudi jireen marka waxay yidhahdeen meesha uu galo noo sheeg bay dheh suuraddana soo degtay marka waa caqli gaal caqli gaal waa caqli aada daciifa markaasa waxaa soo degtay qul huwa allahu axad waxaad ku tidhaahdaa alla waa mid laba ma allahu samad waa sayidka loo qasto makhluuqaadku u wada baahan yihin isaguna nina aan u baahnayn lam yelid ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun mana ahaanin kufuan walam yakun ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin kufu-an mid kuf oo u dhigma axadun cidina ma ahaanin cid u dhigantana ma jirto wey laa daatadiisa wax u dhigma ma jiro oo la mid ah walaa sifaadkiisa wax u dhigma ma jiro walaa afcaashiisa wax u dhigma ma jiro waxba kama tegin marka suuraddu saas daraaddeed baa suuraddu suurat likhlaas weeyo ul nabigu ku tilmaamay sal ly waslam waa qur-aanka ulidkiiba macnaha ay xambaarsan tahay waa macno ilaahay subxaana wa tacaala wixii laai tahay u qalmayna way u sugtay waxaan u qalmin oo dhanna way ka anfiday marka yani waxa weeyaan ma dhalin lama dhalin cido uma dhiganto walam yakun lahu kufuwan walam yakun lahu kufuwan axadu macnaa waxa weye ilmo markuu dhalayo ilmo markuu dhalayo cid u qalanto uu ka dhalo u baahan yahay cid kastoo ilmo dhalaysa waa inuu cid u qalanto kuf waa inuu helo soo ma bini aadan markuu ilmo dhalayo soo bini aadan uu ka dhalo uma baahan xoolo markay ilmo dhalayaan xoola la midu ka dhalaan u baahan yahay jinku markuu isdhalayo jin isagoo kale abuu baahan yahay soo ma ayib alla subxaanau wa tacaala markaad caruur buu leeyahay aad leedihiin su-aasha meesha taallay waxay tahay y yaa kuf u ah oo uu ka dhalay soo su-aal ma saas daraaddeed waxa li walam takun lahu saaxiba anaa yakunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba isagoon xaas iyo reer lahayn seebay ilmo ugu sugteen baa laleeyahay ama xaas iyo kuf u sheega ama haddii kale waxaad tidhahdaan caruur ilaahi subxana wa tacala ma dhalin waana ka nasahay saas way macana carabtu waxay dhihi jireen malaa'igtu waa gabdhihii ilahay bay dhihi jireen waa gabdhihii ilahay markaasaa waxaa lagu yidhi yuu ka dhalay markaasaa waxay yidhahdeen banaatu saadaati iljin bal gaal caqlixumadiisa aduu fiiri jinka ugaasiyadiisa gabdhahay dhaleen gabdhahaasuu ka dhalay bay dheheen meesha la aadin fiir tacaala allahu cama yaquuluuna culuwan kabiira yani waxa weeyaan waa waxuun cantarabaqash awa waxaasaa yani waxa wey caqliyaad bay ku leeyihi marba hadduu caqliga bini aadamku sidiisaba mar hadduu waxyiga waayo waxyigana hadduu waayo caqli ma ah saas maan wax kastaad ka fili midka caabudayo jiirka caabudayo jiir adug jiir mid caabudayo niga maad jiir mid caabudayo arkaysa caqli jiir daba joogo jiir wax ka sugahaya aduga ma caqli baa kaas hindiyan tegay hadda ka hor meesha hyderabad yacni waxaa jira bulshooyinka qaarkood oo hindida qabaa-ishooda qaarkood waxaa jira wax alla waxay la yaabaan bay caabudaan wax alla wixii cajabiyo la yaabaan mid ay quruxdiisa la yaabaan hadday arkaan way caabudaya mid foolxumadiisa ay la yaabaan hadday arkaan waa caabudaya caqli bilaada waka wa buu iska caabudaya iska daba socdaa yani magaalada dhan baa waxaad arkaysaa sac baa soo dhex maraya ama dibi baa soo dhex maraya dibigii baabuurtii dhan iyo magaaladii dhan baa kala istaagaysa leanna ilaahay baa meesha socda oo meesha mara waka marka caqligana sidiisaba wuxuu caqli ku yahay inuu helo iftiinka waxyiga hadduu iftiinka waxyiga waayo waxa weeyaan waa iskaana isagoo jirin oo kale u ka dhiganya isagoo jirin oo kale u ka dhigay marka muhimaddu waxa weeyaan yani walaysa bimawlidin walaysa biwaalidin walaysa lahu shibhun suurat likhlaas buu intaas macnaheedu macnaha ku gudanaya wax ilaah u dhigma subxana wa tacaala ma uu jiro wa ficlan sidaas wey laysa kamilihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir ilaahay subxaana wa tacaala wax la mida ma uu jiro wax la mida ma uu jiro marka layna leeyahay bimacnaa daatadiisa wax la mida ma jiro weynankiisa qaabku u yaalo wax la midoo makhluuqa ma jiro sifaadkiisana wax kula mida ma jiro hadduu ilaahi subxana wa tacala maqal sheegto hadduu rabbi subxana wa tacala arag sheegto hadduu inoo sheego inuu gacan leeyahay hadduu inoo sheego inuu weji leeyahay sifaadkiisuna kulli waxa weyaan laysa ka midli shay meesha ha soo dhiganin tilmaamihii makhluuqa lan meesha waxaa taala walam yakun lahu kufuwan axad iyo laysa ka milihi shay-un iyo hal taclamu lahu samiyan baa meesha taala ayagoo nusuustaasi meesha taalo in markaba aada makhluuq iyo khaaliq isaga qiyaas qaadato oo khalad haisla aadin laba laba baab bay kala yihin macana walaysa lahu shibhun cid la midana ma ay jirto wuxuu ku radinayaa niman la yidhaahdo almushabbiha mushabbihadu waa niman ilaahay makhluuqiisa isu ekaysiiyey oo waxay yidhaahdaan ilaahay gacan buu leeyahay gacantiisuna waa taydoo kale maqal buu leeyahay maqalkiisuna waa kaydoo kale weji buu leeyahay wejigiisuna waa ka makhluuq oo kale waa niman islaamnimo sheeganaya kuwaas mushabiha la yidhahdaa dawaaifta luunsan bay ka mid dhanka kale waxaa kasoo jeeda nimanka ilaahayba sifama aanu ogolayn ee yidhi maqal male oo arag male oo macnaha waxa weyaan yad male oo weji male oo waxba male oo kor ma jiro oo hoos ma joogo oo caalam kuma dhex jiro oo kama baxsana isagii dhan ka dhigay waxaan jirinba qoladaasay kasoo horjeedaan labadaa qolaa iska soo horjeeda ahlu sunnuhuna labada qolay udhexeeyaan oo ahlu sunnuhu madhabkoodu waxa weya laba miisaano laysa ka milihi shay-un waa miisaan ilaahay iyo makhluuqiisa horta isuma eka isumana iman karaan waa kow masalada labaadi waxa weye wahuwa samiicu lbasiiru sifaatna waa leey sooma sifatu samci iyo sifatu lbasarna aayadda waa u sugtay haddana maca dalika waxay tihi laysa ka milihi shay sifaatkaa uu leeyahayna iyo ka makhluuqu isuma dhigmaan labadaa miisaan haddaad ka duusho baabul asmaa wa sifaat markaad joogto labadaa miisaan haddaad qabsato waad badbaadi kow sug wixii ilaahay sugay rasuulkiisa u sugay kow qodobka labaadna waxaad ku dhistaa laysa ka milihi shay-un tashbiiha ka ilaali iyo tamhiilka saas man ayb tacaala alla waa kor ahaaday subxaana wa taa tacaala waxaa kor ahaaday almusabaxu allaha la nasahay allaha la nasahay yani tasbiixdu bimacna tanziih way tanziihna waxaa la yidhahdaa shayga inaad ka fogeyso waxaan u qalbin waxaan u qalbin inaad ka fogeyso oo waxaan u qalbin aad macnaha waxa weyaan aad kala dagaalanto ayaa la yidhaahdaa oo waxaan u qalmin aad ka anfido oo tidhahdo macnaha waxa wey maalan yani ma seexdo laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm waa tanziih اllahi tabaaraka wa tacala wa nafyuhu can اlnawmi wاsina sooma tanziihuhu can اlwalad wاlwaalid sooma tanziihuhu can اshariik cid wax la wadaagta male marka waxa weyaan almusabax atasbiix waxaa laga wadaa bimacna atanziih inaad ka hufto waxaan u qalmin o dhan fasabbix bixamd markaa leeda maala subxaana allah subxaana allah bimacnaa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wax ceeba ma leh wax dhimanaan a ma leh cidina uma qalanto cidina uma dhiganto macaani waaweyn bay leedaasbiixas maana tacaala waxaa kor haday almusabaxu intaa markuu inoo sheegay wuxuu yidhi waqad yunkiru inuu diidaa waqad yunkiru xaqiiqeen wuu diidaa aljahmiyu midka jahmi madhabkiisa qaatay ee jahmi loo aaneeyey haadaa kan wuu diidaa haadaad waxday ku dhacaysaa tajalligii tajalligii muuqashada ilahay khalqigiisa isu muujinay muuminiinta isu muujinay middaa jahmigu ma ogola buu ku yidhi jahmi ma ogola wuu diiday maxaa keenay inay jahmiyadu diidaan jahmiyadu ma ogola jahmiyadu waa nimankan hadda ka warramayn wa jahmiyadu inay ru'yada ilaahay iyo aragtida aakhara diidaan waxaa keenay waxay leeyihiin haddaan idhaahda ilaahay waa la arki karaa shayga ishu qabanayse la arki karo waa shay jismi ah waa shay jir ah aragtidii haddaan sugno oo nidhaha ilaahay waa la arki karaa waxaa ka dhalanaysa inuu ilaahay jismi ah jismina shay makhluuqa unbuu noqdaa si intaynu naqaano saas daraaddeed si aynan arintaa ugu dhicin oo ilaahay aan u nasahno oon jismi iyo inuu makhluuqa shabaho uga nasahno waa inaan dhinaahno lama arki karo markii hore waxay isla doonteen alle iyo makhluuqa waxay yidhaahdeen annagu wax la arki karo ishu qaban karto waxaan u naqaanaa uun shay jismi ah la taaban karo ayb ma makhluuq bay ka hadlayaan markaa mise khaaliq bay ka hadlayaan ayagu ma khaaliq bay arki jireen khaaliq miyay arki jireen makhluuqun bay arki jireen makhluuqay arki jireenna wuxuu ahaa jismi iyo jir buu ahaa annaga ma makhluuq baan ka hadlaynaa mise khaaliq baan ka hadlaynaa khaaliq aragtidii baan ka hadlaynaa khaaliq markaan ka hadlaynana inay makhluuqa wixii lagu yaqaanay la soo aadaan baaba khalabada saas maana jahmiyadu marka way diideen oo waxay yidhahdeen ilah lama arki karo subxana wa tacala waxaa diiday sidoo kale nimanka la yidhahdo muctasilada ma ogola nimanka la yidhahdo ashaacirada mas'alatu ru'ya marka la joogo way sugaan oo kutubtooda ilaahay waa la arki bilihin aakharo laakiin haddana waxay daba dhigayaan kelimo keeni karta inay diidan yihiin oo waxay leeyihiin yuraa bilaa jiha bay leeyihin yuraa bilaa jiha waa la arki laakiin dhinac dhinac loo lagu arkayo ma jiro dhinac lagu arkayo ma jiro oo shayga aada arkaysa ishaadu qabanayso inuu dhinacu kaa jira maa haddaad tidhaahdo waa la arki laakiin dhinacna lagu arki maayo bimacnaa la arki maayo waay sooma ashaaciradu sidoodaba waa madhab intay ka soo tageen nimanka muctasilada la yidhahdo baynan soo gaarin madhabkii ahlu sunnada baynan soo gaarin leanna imaamka alimaam abulxasan alashcari caleyh raxmat ullah dhowr marxaluu lahaa marka sii hore muctasili buu ahaa oo nin qabi jiray jubaa'i la dhihi jiray oo hooyadii qabi jiray hooyadii dumaalay oo hooyadii qabi jiray oo muctasilada ra'si u ahaa ninkaasuu arday u noqday wakti dheer buu madhabka ictisaalka u doodahayay oo ka shaqaynayay wakti markuu joogo baa fikraddii afkaartii muctasilada buu waxoogaa ka qancay oo ka tegey waxbuu ka tegey waxna waa ku laabnaaya ilaan fikrad aada muddo waratood ku weynaatay inaad inaad si fudud uga wara tagta ma fududa wuxuun rabaa sibaa kugu hadhay marxalad dhexe oo marka meeshaa marayo ayuu wuxuu haddana qaatay nin la odhan jiray ibnu kullaab ibnu kullaab nin la yidhaahdo yuu afkaartiisii qaatay ibnu kullaabkaas afkaartiisii xilliguu rumaysnaa waya xilligan hadda caqiidadiisii iyo masaa-ishuu taqriiriyey soomaalida ay soo gaadhay marxaladaa dhexe uu dhexda ku jiray marxalad saddexaad buu lahaayo intuu ka guuray afkaartii ibnu kullaab buu wuxuu qaatay madhabkii ahlu sunna dib ugu noqday oo imaam axmed caleyh raxmat ullaahi iyo culimadii sunnada iyo imaam shaafici iyo caqiidadoodii buu dib ugu laabtay walow markaa lafteeda wax badani ku laabnaayeen oo kutubtuu marxaladaa qoray marxaladaa ugu dambe kutubtuu qoray baa hadda la hayaa kutubtu marxaladaa qoray waana kitaabkan la yidhahdo maalan maqaalaat lislaamiyiin iyo maktabada u yaalla iyo kitaabkiisa alibaana fi usuul diyaana iyo kitaabkiisa risaalatu ilaa ahli thaqr kutubtiisaas hadda la hayo waa kutubtu marxalada dambe qoray waay marxaladaa dambe kutubtuu qoray lafteedu khaladaad baa ku jira oo waktigii hore waxyaalihii uu rumaysnaa wax kaga laabnaa oo weli uusan ka tegin buu kutub dambe ba lafteeda ku qoray laakiin waxyaalahan soomaalida haysatay inteeda badan waa ka maqanta maalan ilaahay istiwihiisa wuu sugayaa masaa-isha intooda badan in badanoo kamid a meeshuu ku sugaya macana muhimmaddu marka waxa weeyaan ashaaciradu muctasiladiina waa ka soo tageen ahlu sunna fikradoodiiyo mabda-oodiina si rasmiya umayna gaadhin meel dhexe degmo dhexay marka ku wareersan yihin mas'alo walboo marka timaada madhabkii ictisaalkuna dhinac buu ka jiidanaya waxoogaana waa ka soo yaro durkeen mana aynan madhabkii ahlu sunna rasmiyana mayna noqonin xoogaa marka waxay isku dayayaan inay wax saabasaabeeyaano wax sarbeebaano waa anagii hadda soo marayna masaladii kalaamullah marka lasoo gaadho say u saabasaabeynayaan oo u sarbeebayaan akhiirka markii la dhuuxo hadalkooda waxay noqonaysaa iyaga muctasiladu inay isku mid yihiin mas'aladan sidoo kaleeto ru'yatullahi fi laakhira marka la taxqiijiyo iyaga muctasilada wax weyn uma dhexeeyo leanna marba hadday leeyihiin yuraa bilaa jiha bimacnaa waxa wey waa nafyi ru'ya yuraa bilaa jiha macnaa waxa weyaan waa nafyi ru'ya oo macnaha laakiin la yaro reer magaaleeyey oo moodo noqoda in la farsameeyey waqad yunkiru ljahmiyu kii jahmiga ahaa inuu inkiro wuu inkirayaa haadaa kan oo ru'yada waa inkiraya waa diidan yihiin oo waxay leeyihin ilaahay la arki maayo culimada sunnadu waxay yidhahdaan marba hadday ilaahay aragtidiisa diidan yihiin iyadoo ah wax aakharo loogu nimceeyo ruux mu'mina shayga ugu qaalisan jannada la gelayo iyo nicmada dhex taalla iyo barwaaqadeeda waxaa ka qaalisan oo ka qiimo badan ilaahay araggiisa subxana wa tacala saas daraaddeed ba xadiiska nabigu waxaa kusugan sal ly slm nabigu yihi markay ahlu jannagu jannada galaan ahlu naarkuna naarta galaan buu rabbi wuxuu u dhawaaqayaa ahlu jannaha markaasuu leeyay ahlu jannow ma idiin kordhiyaa waxaad haysataan markaasi la rabbiyo maxaad noo kordhin lahayd soo maadan wejiga naga cadaynin oo naar maadan naga badbaadin oo janno maadan na gelinin oo waxaanan haysanno ma haysanno maxaaba noo dhiman oo noo siyaadin markaasuu rabbi subxaana wa tacaala xijaabka iska faydayaa markaasay rabbigood arkayaan subxana wa tacaala nicmo ka weyn daawashada ilaahay ay daawanayaan horaan looma siinin saas daraaddeed baa nabigeenu ducadiisa waxay ahayd allahuma inii as'aluka ladata annadari ilaa wejhika ilaahu waxaan ku weydiisanayaa wejigaaga aragtidiisa macaanka uu leeyahay macaanka in wejigaaga aan arko macaankeeda macaankaasaan ilaahu ku weydiisanaya saasuu nabigeena salawatu rabbi waslamu calayh ayuu ku ducaysan jiray marka waxay dhihi jireen culimmadu qolyaha diidan ilaahay araggiisa aakharo waxa ay mudan yihiin in laga xirmaaniyo oo laga qadiyo saas mana ayb wa cindanaa agtanada waxa ahaaday buu yihi jahmigu waa diidan yahay iyo wixii jahmi ku ta'afuray sida muctasilada oo kaleeto ashaacirada oo macnaha asaan sharaxnayba macnaha waxoogaa aan ka agfogeyn kulligood waa diidan yahay wa cindanaa agtanadana waxa ahaaday buu yihi cindanaa markuu leeyahay ahlu sunnuhu ka wada ilan ahlu sunna u hadlaya isaga markaa muta wa cindanaa agtanada waxaa ahaaday xadiidun xadiid baa ahaaday musarixun oo caddaynaya bimisdaaqi maa shay rumayntii qulnaa aan nidhi bimisdaaqi maa qulnaa wixii aan nidhi hadalkaa sheegnay rumayntiisa xadiis caddaynayaan haynaa buuri wa cindanaa markaa tirado hadalka wuxuu isu saaraya waa gabay gabaygu sidiisaba kelimaadka sidii ay u taxnaayeen looma keeno yani gabayaa keenaya sina hadalka waxaa la doonaya miisaan in lagu wado sooma marka hadalka wuxuu isu saaran yahaa waa cindanaa agtanada waxaa ahaaday ka bood marka bimisdaaqi maa qulnaa ka bood waxaad leedaha waa cindanaa agtanada waxaa ahaaday xadiidun xadiid ba ahaad xadiidkaasoo musarixun caddaynaya muxuu caddaynaya xadiiskaasi bimisdaaqi maa qulnaa wixii aan nidhiya hadalkaan hadda soo sheegnay rumayntiisa iyo markhaatigiisii xadiis caddaynaya agtanada ahaaday wey maana xadiiskaasi waa xadiiskee wuxuu yihi waa ka xadiiskii rawaahu waxaa wariyey xadiiska isaga jariirun jariir baa wariyey jariir bn cabdillahi albajali way saxaabigii jariir baa wariyey buuri ayuu ka wariyey can maqaali muxamedin muxamed oraahdiisibuu ka wariyey sal alay slam muxamed hadalkiisiibuu ka wariyey oo rasuulku toos uga qaatay way macana xadiidkaasi waa xadiidkeenu sheegnayo ama inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara laylat albadri laa tudaamuuna fii ru'yatihi xadiiska nabigu saxaabadiisa ku yidhi rabbigiin baad arkaysaan sida dayaxan habeenku dhammaystirnaa jooga aad u aragtaan oo kale sida silamada rabbigiin u arkaysaan ayib markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam fain istatactum anla tughlabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi wa salaatin qabla guruubiha fafacaluu yani waxa weyaan haddaad kari kartaan salaada qoraxda dhicitaankeeda ka horeysa iyo midda qoraxda soo bixitaankeeda ka horeysa labadaas salaadood inayn laydinka raynin oo ayna idin dhaafin haddaad kari kartaan sameeya buu nabigu salawatu rabbi waslamu aleh macnaha waxaa laga fahmayaa labadaas salaadood ilaalintoodu waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu gaadho ilaahay aragtidiisa subxana watacala iyo daawashadiisa aakhira waa salaada subaxiyo iyo salaada casarka labadaas salaadood wey macnaha ayib wuxuu yihi marka faqul waxaad tidhaahdaa mithla maa shay mid la mid ah qad qaala uu rasuulku yidhi sal lla alay wasalam sidaa rasuulku uu yidhi mid la mida dheh oo ictiqaadi waay haddiiba nebi maxamed uu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh adiga ma war baa kuu laaban marka ma khiyaar baa kuu furan sidii uu yidhi raac way macna sidii uu yidhi ictiqaadi sidaana mar walaa takafi illaahi lawmata laa-im waay haddii khalqigoo dhan kugula dagaalamo adugu halka qabso laanna ta'wiila ragni shadiid meel adag baad ku dhegantah meel adag baad ku dheganta jahmiye iyo ashaaciro iyo firaqu daalla iyo hadday halkaa maraan oo hadday khilaafaan adiguse aada haysato nebi maxamed xadiiskii oo ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh weligoodba haqub iyo qacleeyeen adigu meeshaada ku dhegano sidaa rasulku yihi salawatu rabbi waslamu aleh haysa maana saas weyaan faqul waxaad tidhahdaa mithla ma mid la shay mid la mida qad qaala uu nabigu yihi sal alay wasalam fii daaka kaa dhexdiisa uu ka yidhi fii daaka xagee ku dhacaysaa ya tajalligii waay ru'yadii fii daaka tajalligaa iyo ru'yada aragtidaas iyo muuqashada addoommadiisa uu muuqanayo alleh wixii uu nebigu ka yidhi mid la mida adiguna dheh oo ictiqaadi oo raac wey macnaha ma haddaa maxaad helaysaa marka tanjaxu waad liibaanaysaa marka tanjaxu waad liibaanaysaa guulaysan saas wey macnaha yani sidii ilaahay uu naftiisa ku sifeeyey rasuulkiisuna ku sifeeyey haddaad ku sifayso waad liibaanay haddiise laakiin aada yani qayda anmula wax yar haddaad ka leexato halaagsantahay marka mana saas daraaddeed imaam axmed aleyh raxmatullah nasif allaha bima wasafa allahu bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi nabiyuhu laa natajaawazu alqur'ana walxadiis u dhihi jiray wixii ilaahay uu isku tilmaamay nebigiisu ku tilmaamay waan ku tilmaamaynaa qur-aanka iyo sunnadana tillaabi mayno qur-aanka iyo sunnadu waxay sheegeen baan ku egnahay kitaabku markuu inoo soo bilaabayo somaynaan dhihin masterka layskuba khilaafsan yahay wax laga qaadanayo meesha lagu kala tegayaba xaggee wax laga qaadanayo sooma ahlu sunna waljamaca labadii masalen hadda soo marnayba waxaynu soo marnay hal ilqur'aanu kalaamullah maxay yidhaahdeen ahlu sunna waxay yidhahdeen alqur'aanu kalaamullah xaggeed ka hesheen baa layidhi waxay yidhaahdeen waxaan ka helnay kitaabka qur-aanka iyo sunada nebiga sal lay sl sooma meel kale aadi maayaan waxay yidhaahdeen masalada labaad ilaahay aakharo waa la arki oo muuminiintu way arkayaan xageed ka hesheen baa layidhi waxay yidhaahdeen waxaan ku aragnay qur'aanka iyo axaadiista nabiga mutawaatirka ah baynamaa firaqa kale ay meelaha wareegeysanayaan oo caqligaa yidhi iyo fas- falsafadu ma sheegin iyo maanaan soo gaadhin iyo maanaan arki jirin ay wareegeysanayaan taas way macna marka masdaru talaqi baa lagu kala tegi kadibna masaa-ishii dambe ayaa macnaha lagu kala tegaya oo laisku khilaafaya macna faqul mila maa qad qaala fii daka tanjaxu walibaani way macna walibaan waxaad ku helaysaa inaad marto طريقي النبي مري صلوات ربي وسلامه عليه وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه كان كنت هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم